bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira maanta oo bisha rabadaan ay labayo labaatan tahay kun afar boqol iyo saddexiyo soddonka hijirada waxaan jecelahay inaan kelmad kooban ee aan ka idhaahdo tobankan dambe ee bisha rabadaan aan ku jirno fadliga ay leeyihiin bisha rabadaan guud ahaan waa nicmo ilaahi subxaana wa tacaala ku galladaystay dadka muslimiinta ah oo ugu nicmeeyey ilaahina subxaana wa tacaala oo ku kabay cumrigooda waayo cumriga ummaddani lixdan iyo toddobaatan buu udhexeeyaa siduu nebigu caleyhi salaatu wasalaam bayaamiyey ummadihii hore halka ay ka jirayeen muddo badan ama sanado aada iyo aada u tiro badan sida ilaahi subxaana wa tacaala nebiyullaahi nuux baa ka waramay in tolkii a u yeedhayay oo dacwada ugu baaqayay alfa sana ilaa khamsiina caaman wuxuu ugu yeedhayay alfa sana waa waa kun sano ilaa khamsiina caaman marka yacni muddo aada iyo aada u tiro badan buu jira cumrigiisu au jiray inta weliba dacwada ku baaqayay marka ummadihii hore cumrigoodu aada buu u ballaadhnaa ummaddan maadaama cumrigeeda uu yaryahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku kabay furas buu ku kabay fursooyin aada iyo aada u qaali ah bishan rabadaan markaa fursadaha qaaliga ah oo ilaahay cumrigooda uu ku kabay ayay ka mid tahay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam bishan rabadaan cibaadada aada iyo aad buu u labanlaabi jiray siduu ibnu cabaas ka waramay radia allaahu canh wuxuu ihi ibnu cabaas kaana rasuulu llahi sal allahu aley wasalam ajwad annaasi bilkhayr nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa deeqsibuu ku ahaa khayrka deeqsibuu ku ahaa guud ahaan bisha rabadaan marka ay soo gashana uu labanlaabi jiray waxaa u iman jiray malaku jibriil caleyhi salaam oo macallinkiisa ah markaasbuu qur-aanka la daraasayn jiray caaisha radi allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah marka tobankan dambe uu soo galo bisha rabadaan nebigu caleyhi salaatu wasalaam guntigu adkaysan jiray oo cibaadada iyo daacada oo u adkaysan jiray habeenkiina uu noolayn jiray oo wuxuu ku noolayn jiray cibaado iyo daaco ayuu ku noolayn jiray qiraa'at lqur'aani alkariim qur-aan u akhriyo salaad uu tukado ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembi dhaaf weydiisto cibaaduu ku camiri jiray habeenka oo dhan ehelkiisana nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu kicin jiray haddaba innagoo soo koobayna tobankan dambe ee bisha rabadaan acmaasha in la qabto ay tahay oo lagaga faa'iidaysta maxay tahay xadiidkaas innagoo tix raacayna iyo kuwo kaleba wuxuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ku gaaryeeli jiray tobankan dambe ee bisha rabadaan acmaal buu ku gaaryeeli jiray bisha inteeda kale una ku gaaryeelin waxaa ka mid ahaa in nebigu caleyhi salaatu wasalaam au habeenka wada nooleeyo yacni tobankan dambe habeenkiisa inuu nooleeyo oo cibaada uu ku nooleeyo marka nooleyntaa habeenka uu nooleynayey laba arrimood bay ixtimaalaysaa in nebigu caleyhi salaatu wasalaam habeenka oo dhan ba uu soo jeedayo cibaada uu ku soo jeedayey iyo inuu habeenka intiisa badan soo jeedayey waayo caaisha radi allahu canha baa waxay ka warramaysaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam habeen siduu u dhan yahay inuunan soo jeedin yacni ilaa salaadii subax laga gaadho habeen ma soo jeedin nebigu caleyhi salaatu wasalaam baa caaisha tidhi radi allahu canha saa darteed baa culimmada qaarkood ay yidhahdeen waxaa loo jeedaa haalibu leyl habeenka badankiisa ayuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam soo jeedayey ixtimaal fogna ma aha in nebigu sala allahu caleyhi wasalam tobankan dambe habeenka oo dhan uu nooleynayay sida caaisha xadiidka ay ku bayaaminayso waxaa kaloo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam samayn jiray inuu ehelkiisa kiciyo inuu xaaskiisa kiciyo isagoo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam habeenada kale ee xataa rabadaan ahayn marka uu cibaado u kaco uu daacada u kaco tahajudka iyo salaada iyo u kaco nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyo qiyaamu leylka markuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam muddo wado uu gebagabaynayo ayuu kicin jiray xaaskiisa u kicin jiray si iyaguna khayrka uga qayb galaan oo salaada markaa iyaguna ay u tukadaan oo ay u witraystaan tobankan dambe rasuulku sala allahu caleyh wasalam aad buu ugu dadaali jiro wuxuu kicin jiray ehelkiisuu kicin jiray nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu samayn jiray xataa in ehelkiisa iyo inta ehelkiisa ee qaraabadiisa ah inuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu ku dadaala inay cibaadada iyo daacada u kacaan qoyskiisa waxaa dhacday nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu habeen guuray oo uu ku guuray inantiisii faatima iyo caliy bni abi aalib oo sadoga u ahaa albaabku ku garaacay markaas buu rasuulku sala allahu caleyh wasalam leeyahay alaa taquumaani fa tushalliyaani miyaanad ka caynin oonad tukanaynin oonad cibaadada iyo khayrka aanad ka qaybgelaynin marka tobankan dambena dadaalka arrintaa uu ku bixin jiray aada iyo aad buu u badnaa waayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga salaada far kuna sabir marka rasuulku sal alla alay wasalam isagoo arrintaa fulinaya ayuu ka qayb gelin jiray ehelkiisa iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisa salaada iyo khayraadka iyo daacada iyo cibaadada habeenka aakhirkiisa u kacayo waana arrin aad iyo aad u wanaagsan oo xataa ambiyadii hore ay samayn jireen inay ehelkooda ay khayrka iyo salaada gaar ahaan ay ugu yeedhaan waayo salaadu waa cibaado qadiim ah oo ambiyadii hore ilaahi subxaana wa tacaala uu soo dirayna ay ku cibaadaysan jireen ummadahoodana ay ugu baaqi jireen ilahay wuxuu ka warramayaa nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kana saadiqa alwacdi wa kana rasuula nabiya wa kana ya'muru ahlahu bisalaati wazakaati wa kana cinda rabbihi mardiya ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nabiyullahi ismaaciil wuxuu fari jiray ehelkiisa salaada iyo zakada ayuu fari jiray qof kastaoo muslimana arrintaas baa laga rabaa haddii nabigeeni calayhi salaatu wasalaam uu ehelkiisa sidaa u kicin jiray iyagoo ehelkiisa ay ahaayeen dad xol ah oo ilaahay u dooray nabiga calayhi salaatu wasalaam inay la noolaadaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ehel ay u noqdaan buu ilaahay u dooray yacni waxay ahaayeen dad akhlaaq iyo xishmad iyo xishood iyo cibaado iyo taaco halkii ugu fiicnayd ka joogay bay ahaayeen marka qof kasta oo muslima nin kasta oo muslima mas-uuliyadda saareen waxa weeye ehelkiisa inuu daacada au ku rabeeyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaruun yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara ilahi wuxuu leeyay kuwa iimaanka laga helayo ehelkiina naftiina iyo ehelkiina naar ka badbaadiya waxyaabaha rasuulku sala allahu calay wasalam tobankan dambe ku gaaryeeli jiray waxaa ka mid a ictikaafka inuu ictikaafo ayuu ku gaaryeeli jiray caaisha radi allahu canha waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray laakiin markii ay gaadhay tobanka dambe markii ay gaadhay rasuulku sala allahu calay wasalam sida xadiidka abi hureyrana uu warinayaaye waxa weeyaan laba jeer ayuu ictikaafkiisii laba jeer buu labanlaabay yacni toban buu ka ictikaafi jiray bisha rabadaan toban buu ka ictikaafi jiray markii tobanka dambe au gaadhay yacni waxa weeye oo weliba geeridiisiina sanadkii au dhimanayay ay ahayd laba jeer buu ka dhigay macnaha labaatan buu ictikaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam bishii ugu dambeysay ama sanadkii ugu dambeeyey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintay ictikaafkiisii wuu labanlaabay oo labaatan maalmood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam au ictikaafay ictikaafkaasi waxa uga dambeeyey xaasaskiisii way ictikaafeen iyaguna nabiga caleyhi salaatu wasalaam dabadii sida caaisha radia allahu canha ay tilmaamayso ictikaafka marka xikmadda laga leeyahay iyo maqsuudka laga leeyahy waxa weeye qofku inuu naftiisa xabiso oo uu ku xabisay ilaahi subxaana wa tacaala daacadiisa inuu qofku ka baxo mashaaqisha adduunyo adduunyada iyo shuqulkeedii iyo wareerkeedii intuu ka soo baxo inuu daacada ilaahi subxaana wa tacaala usoo go-o qalbigiisa inuu usoo jeediyo xagga ilaahi subxaana wa tacaala taas baa loola jeedaa ilaahi subxaana wa tacala uu la khaali noqdo oo au cibaadadiisa iyo daacadiisa ilaahi subxaana wa tacaala au kula keli noqdo ictikaafka maqsuudkiisu waa sidaas weeye halkee lagu ictikaafayaa waxaa lagu ictikaafayaa masaajidda masjid kasta oo masaajidda ka mida waa lagu ictikaafi karaa waayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa masjid kasta wey laakiin waxa wanaagsan culimada qaarkoodna ay shardi ka dhigeen masjidka lagu ictikaafayaa inuu yahay masjid jaamica oo salaadaha jumcaha iyo jamacaadkaba lagu tukado inuu yahay waayo qofka hadduu mawlac ku ictikaafo masaajid yaroo mawlaca hadduu ku ictikaafo wuxuu u baahan yahay jumcihii inuu ka qayb galo oo masaajidii jumcaha lagu oogayay au tego bixidaana looma baahno ama waxaa dhacaysa markaa jumcihii inuu ka joogo uu meesha iska fadhiyo taasina waxay noqonaysaa waajib ilaahi subxaana wa tacaala uu faray inuu ka tego qofkii u dambaabo markaa si au labadaaba uga badbaado inuu masjid lagu jumcaha lagu oogo waa inuu qofku waa inuu qofku ku ictikaafo wey ictikaafka masaajida oo dhan baa lagu ictikaafayaa baan nidhi kuma gaar aha in lagu ictikaafo saddexda masjid ee ugu fadliugu fadliga badan masjidka xurmada le masjidulxaraam iyo masjidka nebiga iyo masjid alaqsa saddexdaas masjid oo keliya in lagu ictikaafo ma aha ee masaajida oo dhan baa lagu ictikaafaya laakiin waxaa fadli badan qofkii ay u suurtowdo inuu masaajida ku ictikaafo waana sida culimadu ay ay ku fasireen xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo rasuulku sala allahu caleyh wasalam leeyahay laa ictikaafa ilaa fi lmasaajidi halaata ictikaaf ma jiro saddexda masjid mooyaane meel kaleoo lagu ictikaafayo ma jiro xadiidkaas haddii xadiidkaasi xadiid saxiixa uu noqdo culimmadu ay sixadiisa ay ka hadleen waxay culimmadu yidhahdeen waxaa loola jeedaa waxa u fadli badan yani masa- meel lagu ictikaafo masaajidda gaar ahaan masjidka xurmada leh masjidulxaraam baa ugu fadli badan waxaa ku xiga haddana masjidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ku xiga masjidul aqsa ayaa ku xiga saas bay iyaga laftooda usii kala fadli badan yihiin laakiin masjid kasta oo masaajida ka mid ah oo jumco iyo jamacaad lagu oogo ayuu qofku ku ictikaafaya ictikaafkiisuna ictikaaf saxa ayuu ayuu noqonaya ictikaafka arkaantiisa arkaan buu leeyahay ictikaafku arkaantiisa waxa weeye marka hore qofku inuu niyo la yimaado niyo inuu la yimaado marka inama alacmaalu binniyaat niyadu iyadaa kala saaraysa cibaadada iyo caadada iyadaa kala saaraysa iyadaa waajibaadka xataa iyo iyo sunanka lagu kala saaraa marka qofku waa inuu niyoodo inuu waxa weyan ictikaaf hayo masaajidka waa inuu ictikaafka niyoodo au ictikaafayo niya loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay dee qofkii ictikaafayey baa loo baahan yahay ee, waxa weeye ictikaaf masaajidka ku dhex ictikaafayey waxaa kaloo iyaduna rukni ah in masjidka qofku ku nagaado allubthu fi lmasjid masaajidkoo lagu nagaado ayaa iyaduna een, ayaa ayaa rukni iyaduna ah. Een, iyo masjidkii lagu ictikaafayey marka intaa haddii la helo way dhan tahay niyadii iyo qofkii ictikaafayey nagaasho qofku inuu ku nagaado masjidkii ku nagaado oo lubthi iyo nagaasho la helo ilaan ictikaafku waa xabsu nafsi naftoo la xabiso oo lagu xabiso markaa masjidka lagu xabiso een, daacada iyo cibaadada lagu leyliyo oo lagu rabeeyo qofku dhaqdhaqaaqii kale iyo bixbixidii iyo arrimihii adduunyada iyo mashaaqishii kale uu joojiyo iyo masjidkii lagu ictikaafayey ee, shuruudda qofka muctakifkaa looga baahan yahay waxa weeye qofku ee, mu- muslimka ah ictikaafku wuxuu ka asaxayaa qofka muslimka ah ee caaqilka ah ee weliba daahirka ah wixii xadatha ee akbara daahirka ah waa inuu qofku xadath akbara daahir ka yahay xadadka akbarka waxaa loola jeedaa qofku haddii uu maalan jinaabo qabo waa inuu iska soo daahiro oo muxuu ahaa soo maydho waa inuu soo maydho haweeneydii waa inay daahir ka tahay caadadii yani dhiiggii caadada iyo dhiiggii nifaaska waa inay daahir ka tahay haddii qofku markaa isagoo muctakifa arrimahaasi ay ku yimaadaan oo qofkii oo muctakifi maalan hadduu ixtilaamo waa inuu masaajid ka baxo deetana soo maydho haweeneydii haddii maalan caadadii ay ka timaado waa inay ictikaafkii ka baxdo een, oo masaajidkii markaa ay- ay ka baxdo fadaaisha ay leedahay ee, tobankan dambe ee bisha rabadaan fadaaisha ay leedahay waxaa ka mid ah ee cajaa'ibka ah ee tobankan dambe fadligoodana iyo qiimahooda iyo qadarkooda aad kor ugu qaaday habeenka la yidhahdo leylatulqadri leylatulqadri baa ku jira bishan ee, tobankeeda dambe ayuu ku jira waana toba- waana waana habeenka ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina anzalnaahu fi leylati اlqadri wma adraaka ma leylat اlqadri leylat اlqadri khayru min alfi shahrin ilahi wuxuu ka waramayaa subxaana wa tacaala inuu soo dejiyey habeenkaas waa leylat اlqadri inuu ilaahi soo dejiyey subxaana wa tacaala qur-aanka inuu soo dejiyey qur-aanka in rabbi subxaana wa tacaala uu soo dejiyey marka waxay ka mid tahay fadliga bishani ay leedahay ayay eh, ayay tilmaamaysaa waxaa kaloo rabbi leeyahay ina anzalnaahu fi leylati mubaaraka waxaan soo dejinay buu rabbi leeyahay qur-aanka habeen barakaysan baan soo dejinay leyla mubaaraka marka habeenkaa barakaysani waa habeenka leylatu lqadri wey shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda walfurqaan marka ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu soo dejiyey bishan ramadaan ee barakaysan haddana waxaa la soo dejiyey habeen leylatu lqadri ayaa la soo dejiyey habeenkaa leylatu lqadrina sida rasuulku sala allahu caleyh wasalam beyaamiyo axaadiistiisu ay isku waafaqday tobanka dambe een, ayuu ku jiraa weliba tirada dhiman ayuu ku jiraa marka een, fadliga tobankani tobankan dambe ay leeyihiin waxa kor u qaaday oo meel sare gaarsiiyey habeenka leylatulqadri waa habeen u dhigma kun bilood u dhigma wey kun bilood oo leylatulqadri ayna ku jirin buu u dhigma kunkaa bilood waa cumrigii caadiga ahaa ee ee ummadeennu ay lahayd buu ka badan yahay waa wax ka badan siddeetan sano saddex iyo siddeetan sano iyo ziyaado ayuu u dhigmaya ummaddan cumrigeeduna lixdan ilaa toddobaatan buuba ahaa marka habeenkaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala qofkii a waafajiyo fursad aad iyo aad u qaaliya ayuu qofkaasi een, ayuu la kulmay rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi habeenkaa isagoo ka warramaya fiihi leylatun khayrun min alfi shahrin ramadaanta isagoo rabbi ka hadlayo eh, rasuulku sala allahu caleyh wasalam ka hadlaya wuxuu yidhi fiihi leylatun khayrun min alfi shahrin waxaa ku jira habeen ka khayr badan kun bilood ka khayr badan man xurima khayraha faqad xurim habeenkaa qofka khayrkiisa laga hoojiyo qofka habeenkaa khayrkiisa waaya oo ka qayb geli waaya qofkaasi waa qof la- qof hoogay weeye qofkaasi waa qof hoogay man xurima khayraha faqad xurim waayo khayrkeeda aad iyo aad habeenkaas een, u ballaaran wuxuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam yidhi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih qofka istaaga habeenka leylat lqadri qofka istaaga man qaama leylat alqadri waa camal wey maaha fadhi maaha maaha qofka maaha sheeko maaha waa inuu qofka u qumo camala u qumo marka qiyaamkaasi waxa weeyaan inuu salaad qofkii u taagnaado inuu soo- kusoo jeedo qur-aan akhriyo inuu kusoo jeedo allabari iyo duco iyo istikfaar ilaahi subxaana watacaala u- weydiisto man qaama ra- man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban laakiin waxaa ku xidhan inuu qofkaasi garanayo oo uu eh, aqoonsan yahay oo uu aaminsan yahay habeenkani fadliga uu leeyahay iimaanan waa iimaan baa la rabaa qofkan inuu garanayo fadliga iyo karaamada habeenkani uu leeyahay iyo fadligiisa inuu rumaysan yahay isla markaana inuu ilaahay ajir kaga raadinayo iimaanan waxtisaaban marka waa ikhlaaskii weeye inuu yani waxaa laga rabaa qofkii inuu ilaahay dartii waxa u kacaya usoo jeedaya ay tahay ma aha ha lagaa sheego ha lagu ammaano hadduu waxa u kacaya tahay dadkaba way kacaan adiguna iska kac dadkuba salaad bay tukadaane adiguna tuko adigu da- dadkan dhinac u raac hadday tahay qofkaasi waxa weye meeshaa khayrkii khayr buu ku waayey waa inuu waxaa kicinaya ay tahay inuu ilaahay abaal ka raadinayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa iyo cadhadiisa uu ka baxsanayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka doonayo oo uu rabbi subxaana wa tacaala weydiisanayo naxariistiisa iyo jannadiisa iyo in ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa iyo cadhadiisa ka badbaadiyo haddii uu qofku taa doonayo oo ilaahay dartii waxa u kacay ay tahay abaalkaas buu helaya waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam soonka laftiisu taa ku xidhay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofka bisha ramadaan sooma oo waxa u soomaya ay tahay iimaanan rumayn au rumaysan yahay waajibkan ilaahi subxaana wa tacaala au saaray au garanayo au aqoonsan yahay wax waajib oo ilaahay au saaray soonkan inuu yahay oo haddii au gudan waayana rabbi au ku ciqaabayo haddii au soonka gutow sidiisii ula yimaadana rabbi subxaana wa tacaala abaal au ka siinayo iimaanan waxtisaaban ilaahayna ajir au kaga rabo man, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban intaba waxa lagu xidhay iimaanan waxtisaaban ayaa lagu xidhay taasi waxay kutusaysaa marka ikhlaaska iyo camalka in ilaahay dartii loola jeedo yacni dowrka uu ka cira- ka ciyaarayo camalka qofka in laga aqbalo qofka hadduu camalkiisa ilaahay dartii ula jeedin camalkiisu wuxuu noqonayaa mid lagu celiyey ayuu noqonaya isla marka hadduu camalkiisu qofka una waafaqsanayn sharciga iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyadana waa lagu celinaya een, rasuulku sal allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi ruba saaimin xaduhu min siyaamihi ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcatash badanaa buu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam qof sooman oo soonkaa dheefta au ka helayo iyo abaalka uu ka helaya ay tahay uun haraad iyo daal iyo gaajo un ay tahay wa ruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi sahar badanaa mid soo jeeda oo habeenkii cibaado ku soo jeeda oo yacni ee, ee, aan seexanin indhaha aanan isku keenin laakiin waxa uu ku soo jeeday waxba ayna ku oolin soo jeed iyo qaraar iyo daal uun ee, muxuu ahaa taransaday laakiin wax kaloo u kordhay haba yaraatee ayna jirin maxaa keenay qofkii soo jeeday ee habeenkii soo jeeday abaalkiisi inuu noqdo yacni inuu noqdo maalan inuu daalo un au noqdo qofkii soomanaa ee wixii au jeclaa daayey cuntadii iyo acabkii iyo waxyaabihii shahawaatu nafsi ahayd oo dhan qofka joojiyey ee haddana laleeyahay waxa uu helay waxa weeyaan uun waa gaajo iyo haraad iyo tacab iyo daal uun weeye maxaa keenay waxa keenay waxa weeye qofkan waxa laga waayey een, camalkii sidii loo baahnaa buuna u gudanin camalkii baanan sidii loo baahnaa una u gudan ilaahay dartii buuna camalkan ula imanin dadka ayuunbu ku lug darayey ikhlaaskii iyo niyadii wanaagsanayd baa laga waayey ilahina subxaana wa tacaala wax wanaagsan unbuu aqbalaa ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilaahay waa wanaagsan yahay wax wanaagsan unbuuna aqbalaa camalkuna wuxuu camal wanaagsan noqon karaa oo saalixa marka ilaahay dartii loola jeedo sharcigana a waafaqsan yahay haddii t- intaa laga waayo waa lagugu soo celinaya ciyaadan billah Een, habeenka leylatu lqadri au yahay culimmadu way isku khilaafeen aqwaal aad iyo aad u tiro badan bay culimmadu ku leeyihiin Een, aqwaashaasi qaarkood waxay leeyihiin culimmada qaarkood tobanka horuu ku jiraa tobanka dambaa lagu sheegay to- ee, tobanka u dambeeyaa lagu sheegay aad iyo aad bay aqwaashu u badan tahay xikmadda ku jirta in la isku khilaafo habeenkani waxa weeye haddii la ogaan lahaa oo ummaddu ay isku raacsanaan lahayd in habeen gaara uu yahay habeenkaasunbaa la soo jeedi laha dadku intoo iska seexdaan oo hadday doonaan soonka ay iska daayaan oo taraawiixda iyo sunanka oo dhan ay joojiyaan bay habeenkaa beegsan lahayeen habeenkaa keliya waxay odhan lahayeen war habeenkaabaa u dhigma si- een, kun bilood u dhigma marka habeenkaabaaba cumrigaygiiba ka badan habeenkaa unbaan soo jeedaynaa bay odhan lahayeen laakiin xikmaddu waxay noqotay markaa in waxa weeye la qaryo ayay noqotay si loo dadaalo oo bisha dhammaanteedba loo loo dadaalo oo qofka raadinaya ee dalbaya ilaahay raallihaanshihiisa raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala janno ka raba ilaahay subxaana wa tacaala inuu naxariisto doonaya bishan khayrkeeda inuu helan raadinaya kuwa ilaahay naara uu ka xoreeyey inuu ka mid noqdo qofka doonayay waxay noqotay markaa bisha inuu dhammaanteedba dadaalo bilowgeeda ilaa gebagabadeeda laakiin axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo axbaarta ka sugnaatay waxa ay isku waafaqsan tahay oo ay ku soo aroortay oo ay ku ururtay tobanka dambe inay in habeenkaasi uu ku jiro tobanka dambe inuu ku jiro weliba inuu ku jiro tirada dhiman inuu uu ku jiro axaadiis saxiix ah ayaa ku soo aroortay habeenka koob iyo labaatanaad habeenada ugu dhow dhow inuu yahay leylatu lqadri iyo habeenka toddobiyo labaatanaad rasuulka sala allahu caleyh wasalam habeenkaasi toddobiyo labaatanaadna nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa sheegay laakiin guud ahaan wuxuu yidhi ka raadiya tobanka u dambeeya weliba tirada dhiman ka raadiya buu nabigu leeyahy caleyhi salaatu wasalaam habeenka leylatu lqadri nebigu caleyhi salaatu wasalaam isagoo doonaya ummadda inuu u sheego oo soo baxay waa loo sheegay habeenkaasi habeenka u yahay deetana nebigu uu soo baxayba gurigiisii buu ka soo baxay si a ummadda ugu sheego waxaa mormay laba nin baa mormay oo muslimiinta ka mid a saxaabadiisa ka mida baa mormay markaas baa habeenkii marankoodii dartii ayaa lagu rafciyey oo nebiga lagu ilowsiiyey rasuulku wuxuu yidhi waan soo baxay buu yidhi anoo doonaya inaan nii sheega habeenka leylatulqadri habeenka uu yahay fa talaaxa fulaanun wa fulaan hebel iyo hebel baa murmay fa ruficat deetana habeenkii waa la rafciyey waa layga masaxay buu nebigu yhi alayhi salaatu wasalaam habeenkii habeenku ahaa habeenkii markaa waa la ilowsiiyu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee macnaheedu ma aha fa ruficat waa la rafciyeyda in habeenkiiba la qaaday ma aha oo bisha rabadaan ba una ku jirin macnuhu saas ma aha in nabiga caleyhi salaatu wasalaam xasuustii au xasuusinaan lahaa unbaa laga unbaa laga qaaday wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wa casaa an yakuuna khayran lakum ilowsiintaa la ilowsiiyey inay khayr nii taha laga yaabaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inay khayr nii tahay baa laga yaabaa waayo haddii habeenkaa la sheegi lahaa meesha waxaa ka iman lahaa khalad weyn baa ka iman laha laakiin habeenkii waa la qariyey waa la ishaaray laakiin habeenada uu ku jiro waa la tilmaamay dadaal bay markaa ku xidhan tahay qofkii dadaala yaa la kulmaya wa casaa an yakuuna khayra lakum qarintaa la qariyey inay nii khayr badan tahay ayaa laga yaabaa buu nabigu yuri sal alla alay wasalam faltamisuuha fi taasica wasaabica walkhaamisa ka raadiya habeenada sagaal iyo labaatanka toddobiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka ka raadiya buu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam caaisha waxay tihi nabigu wuxuu yidhi taxaraw leylata alqadri ku dadaala habeenka leylatulqadriga waxaad ka raadisaan ood aad iyo aada uga doondoontaan fi lwitri min alcashri alawaakhir tobanka dambe tiradiisa dhiman min ramadaana tobanka dambe bisha ramadaan maalmaheeda ee tirada dhiman ah waa koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka tiradaa dhiman ka raadiya buu nabigu leeyahy caleyhi salaatu wasalaam walaalayaal habeenkaasi waa habeenka fadliga aadka u fadliga badan oo culimada intooda badan waxa weeyaan aan ay isku raacsanayn habeen keliya oo mutafiq lagu yahy o ijmaac lagu yahay inuu habeenkaa yahay ma jirto laakiin habeenka toddobiyo labaatanaad inuu yahay waa habeenka nusuusta ay u badan tahay habeenka nusuustu ay aada u ishaaraysa e u tilmaamaysa weeye xataa culimada qaarkood waxay ka istimbaadeen habeenkaa toddobiyo labaatanaad inuu yahay suuraddan ilaahi subxaana wa tacaala u ku sheegay leylat lqadri ina anzalnaahu fi leylat lqadri wma adraaka ma leylat lqadri leylat lqadri khayru min alfi shahrin ilaahay subxaana wa tacaala habeenkaas leylat lqadri ee uu kaga waramay suuraddan in habeenka toddobiyo labaatanaad uu yahay waxay kala baxeen suuraddan ayay kala baxeen oo se ay ugala baxeen waxay tahay waxay tiriyeen kelmadaha ayay tiriyeen ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala salaamun hiya salaamun hiya habeenkaasi waa habeen nabada wey habeenkaasi waa habeen yacni muslimiintu ay ka badbaadayaan shaydaanka sharkiisa iyo xumo oo dhan ay ka badbaadayaan salaamun hiya hiya markaa waa habeenka wey markaa hiyadaasi waa kelmaddii toddobiyo labaatanaad weeye marka laga soo tiriyo inaa anzalnaahu kelmad kelmad marka loo soo tiriyo hiyadu waa habeenkii toddobiyo labaatanaad weeye habeenkaa calaamadaha au leeyahay oo saxaabada ridwaanullaahi calayhim nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ka sheegeen oo rasuulka sala allahu alay wasalam ay ka soo xigteen sida ubay ibnu kacab oo kale habeenkaasi wuxuu leeyahay calaamadihiisa waxaa ka mid a in qoraxdu ay soo baxdo habeenka leylat lqadri aroortiisa qoraxdu waxay soo baxaysaa iyadoo cad oo wax shoocaac ah oaba yaraatee saaran awna jirin iyadoo nadiif ah ayay habeenkaa ayay soo baxaysaa calaa kullin habeenkaa walaalayaal waa habeen aada u qiimo badan wey waxaa la ydhaha leylat lqadri baa la ydhaha habeenkii sharafta lahaa weeye leylat lqadri maaha siday caamada qaarkood u haystaan leylat lkhadir maaha khadir leylat lkhadarkii bay dhaha khadir marka waxay isku khaldaan nabiyullaahi khadir calayhi salaam iyo habeenkan leylat lqadri bay iskuyaa isku khaldaan habeenkan leylat lqadri baa la ydhaha habeenkii weynaa weeye alleylat alcadiima waa habeenkii weynaa ee sharafta lahaa ee qiimaha lahaa ee qadarka lahaa weeye oo darajaadka ilaahi subxaana wa tacaala ummadiisa au dallacsiinayey nebiyullaahi khadirna waa nebi wey marka nebiyullaahi khadir calayhi salaam maaha habeenkan markaa in lagu sharxo maaha si ay u haystaan dadka qaarkood ay u haystaan waana arrinta keentay khaladka in dadka qaarkood ay habeenkan leylatulqadri ay ka aaminaan arrimo waxan khuraafaad ah oo dadka qaarkood ay sugaan habeenka inuu u yimaado qof aada u qurux badan oo si fiican u labisan oo dhar cadcad oo aada u qurux badan inuu qofka u imanayo ama daaqada usoo joogsanayo ama albaabka uga soo galayo ama wax u dhiibayo marka qofkaas bay raadiyaan taasina waxa weya waa iska wax sheekaa weeye iska khuraafaada waxba ayna ka jirin habeenkan waxaa la rabaa camal baa la rabaa in lagu soo jeedo oo in lagu soo jeedo qira qur-aan la akriyo lagu soo jeedo salaad lagu tahaajudo oo la tukado lagu soo jeedo allabari tadaruc iyo tadallul in ilaahi subxaana wa tacaala qofku gacmaha u hoorsado oo u isdhuldhigo oo u ilaahi subxaana wa tacaala addoonnimo u muujiyo oo ilaahay weydiisto ilaahi subxaana wa tacaala inuuna ka reebin kuwa ilaahi subxaana wa tacaala naarta uu ka xoraynayo habeenkan barakaysan kuwa ilaahi subxaana wa tacaala naarta uu ka xoraynayo rabbi subxaana wa tacaala auna ka reebin caaisha radi allahu canha waxay tidhi yaa rasuula allah habeenkan haddaan la kulmoba oo ilaahi subxaana wa tacaala fursad ii siiya inaan habeenkan la kulmo maxaan idhaahdaa maxaan ku ducaystaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilah waxaa tahay adigu cafuwi baa tahay magacda ilaahi subxaana wa tacaala buu ka mid yahay alcafuw kii wax dhaafayey wey tuxibu alcafwa dhaafiddana waad jeceshahay adigu kii wax dhaafaa tahay oo addoommada astura in wax la asturo ama wax la dhaafana ilaaha waad jeceshahay ee facfu canii ilaahu iska kay cafi ilaahu isaamax addoon daciifa oo taag daran ayaan ahay waan kuu baahanahay qofku inuu dembigiisa qirto oo aadaabta ducada ayay ka mid tahay in alictiraafu bidemb qofku inuu dembigiisa aw qirto allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim waay alictiraafu bidemb haddaad doonayso in ilahay ducada kaa aqbalo horta dembigaaga qiro inaad dembiilo tahay inaad daacada ilahay ku gabadfashay inaad ilaahay raxmaddiisa iyo naxariistiisa doonayso markaa ilaahay weydiiso magacda ilaahay ku bari walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha ilahay magacdiisii waan wanaagsanaa yidhi ugu baryana waa inaad ku barido marka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waa kaa aqbali waana kaa ajiibi waxaan kusoo ururinaya aan kusoo gebagabaynayaa habeenka leylat lqadri waa habeen aad iyo aad u sharaf badan wey rabbi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu habeenka ayna wafajiyo maadaama aan tobankii dambe weli ku guda jirno weliba bilowgiisi aan ku jirno ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu naarta ka xoraynayo rabbi subxaana wa tacala uu inaga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala fadliga bisha barakaysan ee rabadaan ilaahay subxaana wa tacala ina siiyo wixii camal ah ee aan qabanayna ilaahay subxaana wa tacala inaga aqbalo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu